بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ikhwaani fillaah waxaynu ku dhex jirnay qisatu aadam calayhi salaam oo weliba meelihii ugu dambeeyey baynu maraynaa waxa odhanayaa baxdigani waa almabxathu alraabic walcishruun afar iyo labaatan weeye waxa uu odhanayaa ahlu janna yadkhuluuna aljanna calaa suurati aadam wa tuulihi ahlu jannaha marka ay jannada galaan waxay noqonayaan oo laga dhigayaa oo allah subxaana wa tacaala uu ka dhigayaa nebiyullaahi aadam suu ekaa iyo dheerarkiisii marka intaynu qodobka aynu dhex gelin qodobkii ka horreeyey oo ahaa naarta in loo dareerinayo kunkiiba sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal markay saxaabadu yidhaahdeen rasuulka ilaahay ow yaa xabaddaa noqonayana uu yidhi kun yajuuj wamajuuja naarta loo dareerinaya ayaan rabaa wax yaroo tambiiha inaan ku noqdo waxa weeye tambiihaasi laba dhinac ba in la iska ilaaliyo weeye dad badan idaynu soo ishaarnay oo caqlaaniyiina ayaa maanta waxay ku fasiraan oo odhanayaa waa jaynaha iyo dadkaas weeye yajuuj wamajuujka laynoo sheegayo taasi waa khalad in lagu fasirana maaha waayo jaynuhu ummad caadiya oo dadka ku dhex jira bal qaar baaba muslimiin oo muslimiin bay leeyihin taas marka waa khalad oo in la iska ilaaliya caqiidada khaldan midda kale oo aynu tilmaamayno xitaa tambiihinayno yajuuj wamajuuj jin ma aha ee waa dad bilow aadniya qisatu nuux baynu kaga hadli doonaa meesha ay joogaanna dhulkay ka mid tahay ee ma aha meel dhulka ka baxsan haddaba waxaan leenahay dadka maanta gaalada sheeganaysa inay dayaxa dhaafeen oo meerayaasha gaareen oo ay rabaan halkaa inay degaan muddada soo socota ay leeyihin halkaasaan degaynaa horta yaajuuj wamajuuj dhulkay joogaane ha soo heleen oo waxa weeye waa inay soo helaan hadday run sheegayaan oo dhulkao dhan dhammeeyeen marka dhulkaa laynoogu talagalay samada laynooguma talagelini ilaahay baa nabiyullahi aadam markuu abuuraya wuxuu yidhi inii jaacilun fil ardi khaliife dhulkaa laynoogu talagalaye yaajuuj wamajuuj ha soo heleen haddii kale waxa ay sheegayaan waa iska riwaayad iyo hadal aan waxba ka jirin waana caqiide khaldan marka waa in la iska ilaaliyaa amaa baxdigeenaan haddeen usoo noqonno nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu ku tilmaamay axaadiis saxiixa inay ahlu jannuhu qaabkaa ku gelayaan wuxuu tilmaamay ahlu jannaha inay yihiin dad aan waxa weeye horta ma kaadshayaan oo ma saxaroonayaan oo dhidid ma leh oo andhuuf ma leh oo xaakam ma leh oo wanaag oo dhan baa loo dhammaystiray dumarkooda waa xawrul cayn wey marka wuxuu nabigu tilmaamay waxa uu yidhi macalshaahidka halkan weeye ina awala man yadkhulu ljanna qolada ugu horreysa jamaacada ugu horreysa oo jannada gelaya waxa weeye waxa weeye waa kalqamar leylat albadri waxay u eg yihiin quruxda iyo wanaagga ka muuqda dayaxa habeenka leylatulbadriga oo afar iyo tobnaadka ayay u eg yihiin qurux baa ilaahay u dhammaystiray markaasuu qolada ku soo xigtana waxa ay u eg yihiin xidiga ugu weyn alkowkab almuniir xidiga ugu weyn xidigaha markii dayaxa laga soo tago markaasuu nebigu wuxuu yidhi waxay jannada ku gelayaan calaa suurati aadam fii tuulihi wa fii tuulihi suuraddii nebiyullaahi aadam sittuuna diraacan ayay ku gelayaan iyagoo lixdan dhudhun dheerarkoodu yahay nebiyullaahi aadam quruxdiisiina wata ayay jannada gelayaan allahuma jcalnaa min haaulaa ilaahu naga mid dhi kuwa qof walba oo muslima waa inuu ku dadaalo siduu kuwaa ka mid noqon lahaa candhuuf ma leh oo kaadi ma leh oo saxara ma leh oo waxa uu yidhi waxa ay ku shalaysanayaan waxa weeye waa dahab shallooyinkay ku shalaysanayaan uunsiga iyo waxyaalaha ay ku shidanayaan meesha haddaba halkaan yarkaa lagu shito dabqaadka ama uunsiga la yidhaahdo lagu shido waxa weeye waa lu'lu macnaha qurux baa ilaahay u dhammaystiray wax walbaana ilaahay siiyey dumarkooda oo xurul cayn buu yidhi oo wanaag baa loo dhammaystiray waa dhallinyaro waa dad dhallinyaro ah oo waxa weye culummadu waxay tilmaameen waxay yidhaahdeen soddon jir baa lagu jannada wax alla waxa gelaya soddon jir baa laga dhigaya waa meesha da-du ugu fiican dadka uu marayo dheerarkana waxaa laga dhigayaa dheerarkii nabiyullaahi aadam rag iyo dumarba waxa weeye quruxdii nabiyullaahi aadamna waa loo dhammaystiraya wanaaggaasay jannada ku gelayaan waxa weeye dabeecaddooda iyo wanaagooda waa sida qalbi hal qof oo kale xaasidnimo ma leh oo carab ma leh oo masayr ma leh dumarku kala masayri mayaan oo raggii masayr ma leh kulligood ilaahay baa xumaantii qalbigooda ka saaray wa nasacnaa maa fii suduurihim min khil ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin waa laga saaray wax alla wixii xumaan ahaa waa walaalo isjecel oo waxa weeye halkaa wada sheekaysanaya muttakiina calaa sururin mutaqaabiliin ayuu yidhi allah subxaana wa tacaala waxa weeye halkaasay waxa weeye ku dangiigsanayaan ina almuttaqiina fii jannaatin waxa weeye wa cuyuun aad iyo aad bay wanaag badan bay u helayaan waxa weye aayado badan baa ilaahay ku tilmaamay ahlu jannuhu markay jannada galaan wa cindahum qaasiraatu darficiin wujada wanaag waa xurulcaynti lam yadmithunna insun qablahum walaa jaan nin ka horreeya ma taaban ilaahay baa iyaga u diyaariyey marka calaa kulli xaal macal shaahidkeenna waxa weeye ahlu jannaha wanaagga ay helayaan waa fara badan yahay oo waxa weeye allah waxa uu yidhi acdadtu licibaadii addoommadayda waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khadara calaa qalbi basharin qad allah waxa uu yidhi addoommadayda ahlu jannaha waxaan u diyaariyey waxaan il arag oo aan dhegi maqal oo aan ku soo dhicin qalbi bilo-aadni aan weligii ku soo dhicin marka jannada waxa yaallaa waa nicma naciimuuljanna wa abadan wa waxyaalaha ugu wanaagsan oo waxa weye ugu qiimo badanna waa inaan laga dhimanayn oo laga gaboobayn oo laga gaajoonayn oo laga haraadayn oo laga xanuunsanayn oo waxa weye uu nebigu sheegay axaadiidtaasoo dhan uu ku tilmaamay marka xadiidkeennaan hadda macalshaahidkaan u soo qaadannay oo ah waxay ku gelayaan calaa suurati aadam wa tuulihi sittuuna diraacan waa xadiis saxiixa imaamu muslim waxaa le imaamu axmed imaamu albukhaari imaamu muslim wa kayruhum ayaa werinaya waa xadiis saxiixa oo waxa weeye waadixa marka waa in loo shaqaystaa wanaagga oo qofka muslimka uu ku dadaalaa inuu darajadaa gaaro ma aha macnaha lama kala saarin qof walba u shaqaysan karaa xadiid kale nebigu wuxuu ku tilmaamay ahlu jannaha jannada dhexdeeda manaasil ayaa ah huraf kala sarreeya wey oo waxa weeye dabakhyo qur-aankuna waa inoo sheegay waa dabakhyo kala sarreeya sida naartu ay u tahay darakaad kala hooseeya oo hoos loo dhaadhacayo ayay jannaduna dabaqaad iyo waxa weeye kala sarreeya fooqyo kala sarreeya ay tahay markaasuu nebigu xadiid tilmaamo wuxuu yidhi waxa weeye waxaa ah rag manaabira min nuur ayaa dad maalinta qiyaamaha minbaro dheer dheer ayay waxa weye sida samada aad u aragtaan oo kale ayaa loo arkaya markaasay saxaabadii waxay yidhaahdeen rasuulku ilaahay yowma manaasilu lambiyaa baa taas nebiyadii rusushii miyaa darajadoodii markaasuu yih maya rag baa gaaraya waa qofkee qofka gaaraya marka sifaadkiisii buu qayb ka sheegay nebigu waa liman waxa weye adcama dacaam dadka cuntada kuwa siiya oo quudiya oo wanaajiya ilaahay darti waxa weeye hadalkooda wanaajiya oo hadalka wanaagsan ku hadla idan sifaadka iyo wanaagga ahlu jannuhu ay leeyihiin lama soo koobi karo naciimuuljanna oo wax aad iyo aad u weyn laakiin hadda macalshaahidkeennu waxa weeye in jannada lagu gelayo qofkii dhallinyaro uu noqonayo nebiyullaahi aadam suuraddiisii iyo dheerarkiisiina jannada lagu gelayo intaas ayaynu qodobkan kusoo gebagabaynaynaa oanu ka qaadanaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin